halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye unogu mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadaynaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aannu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kutubtii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub haddaba dhegaystayaal caawa waxaannu idiin sii wadi doonnaa kitaabkii nebi zakariya nebi zakariya wuxuu dadka u sheegayey oo u qoray waxyo la kaamili doono mustaqbalka marka masiixa oo ruuxa ilaah uu ku dhex jiro uu ka talin doono dhulka waa marka uu soo dhexgeli doono macbudkiisa isagoo ka imaanaya iridda bari ee magaalada yeruusaalem nebiga oo arrinkaas isaga ah wax ka sii sheegaya oo weliba la hadlaya dadka oo dhan ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadda saddex iyo tobanaad ee cutubka labaad ee kitaabkii nebi zakariya baalka kun boqol shan iyo toddobaatan ee axdigii hore sida tan oo wakhtigaas qurumo badan ayaa rabbiga isugu darmi doona oo dadkaygay noqon doonaan oo dhexdaadan degganaan doonaa oo adna waxaad ogaan doontaa in rabbiga ciidamadu iisoo kaa diray oo rabbiguna dadka dalka yuhuudda ah wuu dhaxli doonaa iyagoo qaybtiisa ku ah dalka quduuska ah oo weliba yeruusaalem buu dooran doonaa
bashiirow masiixii kiilo bogaan barakaysanayna boqorkeenna weyn bashiirow masiixii kiilo bogaan barakaysanayna boqorkeenna weyn markuu buunku yeeroo laysu soo baxaan barakaysanayna boqorkeenna weyn bashiirow masiixii kiilo bogaan barakaysanayna boqorkeenna weyn bannaankii qiyaama markay beeshu joogtaan barakaysanayna boqorkeenna weyn bashiirow masiixii kiilo bogaan barakaysanayna boqorkeenna weyn markuu baadil suule bidci baadiyoobaan barakaysanayna boqorkeenna weyn
bashiirow masiixii kiilo bogaan barakaysanayna boqorkeenna weyn baraarkii ilaahee darteen loo bireeyaan barakaysanayna boqorkeenna weyn
markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay dhegaystayaal cutubka shanaad iyo maadadii qusaysay haweenaydii eefaha ku jirtay waxaanan idiin sheegnay in dunida ay jiraan sheekooyin laysla dhex xulayo oo quseeya suxuunta duusha dad badan ayaan rumaysnayn in suxuuntaasu ay jiraan welibana hormo aan fara yareen oo kalena way rumaysan yihiin markaa sida abbaarta ah nebi zakariya ma rumaysnayn suxuunta duusha markii la tusay haweenaydii eefaha saarnayd markaa ay sidan tahay waa inaynu haddaba ka dheeraanno inaynu suufiyowno marka aynu idinla wadaagayno qisadan qusaysa haweenaydii eefaha saarnayd ee nebi zakariyah uu arkay iminkana waxaannu joognaa halkii gantaalka laga ganayay waxaanan diyaar u nahay innaga oo dhan inaan aragno muuqaalka kale bilxaqiiqa waxaannu arki doonnaa cirbixiyeenkii ugu horreeyey haddii aad rumaysato iyo haddii kaleba waxaannu baran doonnaa waxa eefaha saaran waa haweenay waxay saarneyd eefaah ama qalab ay samada ku heehaabto haddaan markii ugu horraysay caawa idin bilowno meeriska cutubka shanaad ayaannu la soo baxaynaa baalka kun boqol toddoba iyo toddobaatan ee axdigii hore aayaddeeda shanaad waxaana qoran sida tan markaasaa malagii ila hadlay soo baxay oo wuxuu igu yidhi bal hadda indhaha kor u taag oo bal arag waxa uu yahay waxaan soo baxaya mar kale ayuu nebiga indhaha kor u qaaday oo waxay taasi muujinaysaa inaan nebigu riyoonaynin waxaana malagga uu leeyahay fadlan indhahaga kor u taag ama kor u qaad markii uu indhaha kor u qaaday ayaa waxaa soo baxay muuqaalkiisa xunta duusha oo haddaan idinka akhrino baalka kun boqol toddoba iyo toddobaatan ee axdigii hore ayaa waxaa cutubka shanaad aayadda lixaad ku qoran sida tan oo waxaan ku idhi waa maxay kolkaasuu igu yidhi kanu waa weel eefaah ah oo soo baxaya oo weliba wuxuu igu yidhi kanu waa muuqashadii dembigooda oo dhulka oo dhan gaaray waxaa qoran oo waxaan ku idhi waa maxay haddaba waa cirbixiyeenkii ugu horreeyey ee nebi zakariyah uu arko mana uusan garanaynin waxa ay yihiin marka ay sidan tahay ayaan hubaa in kuwo badan oo dhegaysanayay idaacadaha ay la amakaageen cirbixiyeenkii ugu horreeyey ee dulheehaaba hawada sare oo la odhan jiray john glenn waxaa halkan laynoogu sheegayaa haddaba haweenay samada sare joogtaa oo nebi zakariyahna wuxuu doonayey in loo sharaxo waxaana lagu yidhi kanu waa weelka ama saxanka soo baxay haddaba eefaah guud ahaan waa gasaca lagu cabbiro badarka marka eefaaha naagtu ay saaran tahay waa mid dabcan ka weyn kan badarka lagu cabbiro balse maadaama uusan arag wax sidaas u eg ayuu ku macneeyey sida eefaah weyn oo dhexda laga furay marka wuxuu u muuqanayaa waxa innagu aynu u naqaanno suxuunta duusha haddaan meeriska cutubka horay idinku sii wadno ayaannu iminka idin akhrinaynaa aayadda toddobaad waxaana qorninka quduuska ahi uu leeyahay sida tan oo balle eeg waxaa kor loo qaaday wax culus oo laxaamad ah oo waxaa jirtay naag eefaah dhexdeeda fadhisa haddaba waxa muuqaalkan laynagu tusayo ayaa haddaba noqonaya ciqaabta sii soconaysa ee dembiga iyo xadgudubka israa'iil waa dhacdo wakhtiga zamanka ah qusaysa marka dembiga iyo xadgudubka dhulka israa'iil laga qaadi doono weliba waa dhacdo qusaysa xukunka la saari doono baabiloon waxaa kitaabka muujintii lagu sii sheegayaa ciqaabta ku dhacaysa ama saaran baabiloon wakhtiga dhammaadkiisa waxaana ilaah xukun uu saarayaa baabiloonta ahluddiinka ah oo waxaa xukunka uu saamaynayaa damaacinnimada ilaah amar buu bixinayaa oo wuxuu leeyahay waa inaadan wax damcin ilaahna wuxuu xukun saarayaa jacaylka lacagta iyo weliba cirweyninka xagga baayacsharada laxaamadda lagu sheegay aayadda waxay ka micno tahay talanti waxaanay u taagan tahay haddaba baayac mushtarka waxaannu haddaba ogaanaynaa in wixii ay reer banu israa'iil jeclaayeen markii ay ka soo noqdeen baabiloon ay ahaayeen lacagta waxaa kaleoo ku qoran kitaabkii nexemiyah in reer banu israa'iil ay bilaabeen inay dadka amaah siiyaan oo haddana ay saaraan dulsaar ama faa'iidatulfaa'ido waxaa ribada ama faa'iidatulfaa'idada lacagta lagu xarimay kitaabka sharciga oo nebi nexemiyah ayaa u sheegay reer banu israa'iil in ribada aanay xalaal u ahayn waxaa markaasi reer banu israa'iil ay ku eedeysnaayeen dembiga ribada iyo damaca lacagta waa wixii ay samaynayeen wakhtigii nebi zakariyah ilaahna wuxuu u muujinayaa iyaga inuu doonayo inuu ka qaado dhulka oo dhan damaca nooc waliba ee uu yahay waxaa kaloo qorniinku uu leeyahay oo waxaa jiray naag eefaah dhexdeeda fadhisa haddaba mar kasta ee aynu ku aragno qorniinka haweenay hawada heehaabaysa ayaa taasu ay ka micno tahay sharnimo tusaale ahaan haweenaydii ku jirtay masaalka ciise masiix ee wax cajiimaysay ayaan iyada u taagnayn shar waxaase sharka u taagan khamiirka ay cajiinka ku qasaysay ha yeeshee marka laga hadlayo haweenay xeer iyo dhaqan raac ah sidii tii kiniisadii ta'utayra haddaba waxaa lagu sheegaa inay lahayd ruuxii yisbeel oo iyadu ahayd kuwa jirkooda iibsada markaa sawirka laga bixinayo hablaha markay joogto xeerarka iyo dhaqamada sida ku qoran kitaabka muujintii cutubka toddoba iyo tobanaad ayaa shakhsiga dumarka ah ee halkaasi looga hadlayo lagu macnaynayaa qof shar ah waxaa ku qoran kitaabka muujintii cutubka labaad aayadda labaatanaad sida tan laakiinse wax baan kuu haystaa waayo waxaad ogoshahay naagta yisbeel la yidhaahdo oo nebiyad isku sheegta oo waxay addoommadayda bartaa oy ku sasabtaa inay sinaystaan oo ay cunaan waxyaalo sanamyo loo bixiyo marka haddaba la leeyahay naagta yisbeel la yidhaahdo oo nebiyad isku sheegta ayaa taasu ay ka micno tahay in yisbeel ay shar tahay marka naagtan eefaaha la xaamadaysan saaran waa naag shar leh marka la eego muuqaalka nebi zakariya naagtu waxay u taagan tahay qaranka israa'iil oo iyagu isku dhibay dhaqaale iyo lacag ilaah wuxuu doonayaa inuu barakadeeyo ha yeeshee iyagu waxay isku dhiibaan inay dadka dulsaar ku raraan oo waxaa markii qofku uu bixin waayo lacagta dulsaarka ah ama ribada ah ay ka qaadan jireen dhulkiisa ama wixii uu hanti u leeyahay waxay kaloo qaadan jireen qoyskiisa iyo ilmihiisa marka uu lacagta bixin waayo ilaahna raalli kama ahayn waxa ay samayn jireen haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal meeriska ayaannu iminka idin akhriyaynaa kitaabkii nebi zakariyah cutubka shanaad aayaddiisa siddeedaad waxaana qorninka quduuska ahi uu leeyahay dhegaystayaal sida tan hoos ku xusan oo haddana wuxuu igu yidhi tan waa xumaan kolkaasuu iyadii hoos ugu riday eefahda dhexdeeda oo wuxuu ku daboolay wixii cuslaa oo laxamadda ahaa marka malaggu uu leeyahay tanu waa xumaan ayuu ka hadlayaa naagtii eefaaha saarnayd markaasaa malagii wuxuu naagtii ku xidhay eefaahii ama suxuuntii ay ku duulaysay intii hore way iska raaxaysanaysay laakiin ugu dambayntii meesheediibaa lagu xidhay oo baabiloontii damaca badnaydna waa laga takhallusay waxay haweenaydaasu doonaysay inay ka baxsato eefaahii weynaa ee ay saarnayd laakiin uma ayan suuro gelintaas haddaan horay idinku sii wadno meeriska ayaannu iminka idin akhrinaynaa cutubka shanaad aayadda sagaalaad waxaana qorniinka quduuska ah uu leeyahay sida tan oo markaasaan indhaha kor u taagay oo intaan wax fiirinayay ayaan arkay laba naagood oo soo baxay oo dabeeshuna waa ku jirtay baalashooda iyagu waxay lahaayeen baalal u eg baalasha xuurta oo kale oo iyana intay eefaahdii kor u qaadeen ayay meel dhulka iyo samada u dhexaysa geeyeen haddaba labadan dumarka ah ayaa qudhoodu waxay u taagan yihiin sharka maadaama ay ku xidhan yihiin haweenaydii hore ee eefaahda saarnayd taasoo malaggu uu noo sheegay inay shar ahayd waxa qorniinku uu leeyahay oo dabeeshuna waa ku jirtay baalashooda markii la arko qof baala leh oo qorninka ku qoran ayaa qofkaas uu u taagan yahay sharka dadka qaarkood ayay la tahay in malaa'iguhu ay baala leeyihiin laakiin malag baala leh laguma sheegin qorniinka haddaan horay idinku sii wadno muuqaalka nebiga ayaannu iminka idin akhrinaynaa aayadaha toban ilaa kow iyo toban waxaana qorninka quduuska ahi uu leeyahay sida tan markaasaa malagii ila hadlay ku idhi kuwanu xaggee bay eefaahda u qaadayaan oo isaguna wuxuu igu yidhi waxay u qaadayaan inay guri iyada uga dhisaan dalka shincaar oo markii la diyaariyo ayaa iyada lagu dejin doonaa halkaas oo meesheeda ah marka ay sidan tahay ilaah wuxuu ka rarayaa baabiloontan iimaanka daran dhulka falastiin waxaan doonayaa dhegaystayaal inaad bal ila eegtaan waxa nebiga loo sheegayo reer banu israa'iil berigii hore waxay ahaayeen xoolo dhaqato dabadeedna waxay noqdeen beeraley sharciga la siiyeyna wuxuu ku sallaysan yahay beerashada sababtaasi aawadeed ayaa mid ka mid ah munaasabadaha ay u ciidaan loo yaqaanaa ciidda beergoosadka marka maanta reer banu israa'iil way ku soo noqdeen dhulkoodii markiise ay ka tageen dhulkooda ayay waxay bilaabeen inay galaan baayac mushtari nooc waliba ah marka ay sidaasi tahay dhaqankii beereyga iminka way ka tageen oo waxay ku jiraan baayac mushtari taya leh oo ay ka barteen quruumaha markii baabiloon loo kaxaystay ayay waxay barteen bayac mushtarigaas isaga ah ilaa iyo haddana waa ku jiraan oo waxay noqdeen niman ku horreeya dhanka beecsharada waxay aad u jecel yihiin maalka markii haddaba aad eegto kitaabka muujintii cutubka siddeed iyo tobanaad ayaannu ogaanaynaa in ilaah ee dusha uu ka saarayo baabiloon waana damacii laga dhaxlay ee iminka ku jira dadka israa'iil waxaana damaca wax laga qabanayaa wakhtiga marka masiixu uu taagi doono boqortooyadiisa oo bilxaqiiqa uu ka takhallusi doonaa ama baabi'in doonaa markaa saaxiibayaal kitaabka quduuska ah waa kitaab ka caameed oo bilxaqiiqa asbaabtaas aawadeed ayaa dad badani ayaan u jeclan dad baa waxay yidhaahdaan wacdiyihii caanka ahaa ee la odhan jiray john calvin ayaa kitaabka ka dhex helay mabaadi'da hantigoosadka waana macquul inuu ka helay waxaanse doonayaa inaan idin xusuusiyo in kitaabka waxyaabo waaweyn ay ku qoran yihiin kuwaasoo laga leeyahay masaakiinta warqaddii rasuul yacquub ayaana tusaale inoo noqonaysa waayo waxaa ku qoran eeddii ama canaantii loo soo jeediyey tujaarta markaasoo rasuulku uu ku lahaa taga kuwiinna hodanka ah oo baroorta waayo balaayadiinni baa madaxa laydiin saaray waxaa rasuulku uu leeyahay sida ku qoran kitaabkii yacquub cutubka shanaad aayadaha kow ilaa saddex sida tan balkaalaya hadda kuwiinaan tujaarta ahow ooya oo ka baroorta dhibaatooyinka idinku soo degaya duunyadiinni way quruntay dharkiinniina aboor baa cunay dahabkiinnii iyo lacagtiinniiba way midhireen mirirkooduna markhaati buu idinku noqon doonaa wuxuuna jidhkiinna u cuni doonaa sida dabka oo kale maal baad u urursateen maalmaha ugu dambeeya wuxuu ka hadlayaa iminka sida ay lacagaha u urursadaan iyo sida aanay ugu intifaacin muddo dheer nin kastoo tujaar ah kama dhigna inuu si xaq ah wax ku soo saaro markay joogto maal urursiga waa qasab in laga helo maal si xaq darre ah lagu keenay mar kale ayuu leeyahay haddaba sida ku qoran isla warqaddii rasuul yacquub cutubka shanaad aayadda afaraad sida tan shaqaalayaashii beerihiinnii idiin gooyey mushaaradoodii aad dulmiga uga reebteen way dhawaaqaysaa qaylooyinkii kuwii beerihii gooyeyna waxay galeen dhegaha rabbiga sabba'ood haddaba waxaan la yaabaa waxa ilaahw ka odhan doono shirkadaha sida khiyaanada badan dadka xooggooda iyo xaqoodaba ugu tagrifala waxaan kaloo la yaabaa sida xoogaga shaqaalaha ay u duudsiiyaan xaqa shaqaalaha ka shaqeeya ama dhooban degadaha iyo shirkadaha dhismaha kuwaasoo wixii ay xaq u lahaayeen aan sida badan la siinin haddaba haddii uu jiro kitaab dadka kacaan gelinaya dunideenna waa kitaabka baibalka oo ah hadallada ilaah waa kitaab si kulul oo qaraar ula hadlaya dad badan oo siyaabo guracan ula macaamilooda dadka waa kitaab damaca iyo sharka aadmiga lagu falanqaynayo haddaan faallada dib ugu soo noqonno ayaa nebi zakariya wuxuu malagga weydiistay oo uu leeyahay kuwanu xaggee bay eefaaha u qaadayaan waxaa malaggii uu ku jawaabay oo uu yidhi waxay u qaadayaan inay guri iyada uga dhisaan dalka shincaar oo markii la diyaariyo ayaa iyada lagu dejin doonaa halkaas oo meesheeda ah su-aasha ugu horraysa ee soo baxaysa ayaa waxay noqonaysaa halkee bay shincaar ku taallaa shincaar waxay ku taallaa dhulka baabiloon oo sharkana sida tarjumada ay u dhacayso waxaa lagu celinayaa dhulkii baabiloon sharka dhammaadkiisana waxaa loo muujiyey rasuul yooxanaa sida ku qoran kitaabka muujintii cutubka siddeed iyo tobanaad aayadaha kow ilaa shan waa baalka afar boqol lix iyo afartan ee kitaabka axdiga cusub waxaana qorninka quduuska ahi uu leeyahay sida tan waxyaabahaas kadib waxaan arkay malaa'ig kale oo samada ka soo degaysa waxayna lahayd amar weyn oo dhulkana wuxuu la iftiimay dhalaalkeedii markaasay ku dhawaaqday cod xoog weyn oo waxay tidhi waxaa dhacday oo dhacday baabiloontii weyneed oo waxay noqotay hoygii shayddaannada iyo rugtii jinni kasta oo nijaas ah iyo rugtii shimbir kasta oo nijaas ah oo la necab yahay waayo quruumihii oo dhammu waxay ku dhaceen khamrigii carada sinadeeda oo boqorradii dhulka oo dhammuna iyaday ka sinaysteen oo bayac mushtariyadii dunidu waxay ku taajireen xooggii barwaaqadeeda oo haddana waxaan maqlay cod kale oo samada ka dhawaaqaya oo leh dadkaygiyow iyada ka soo baxa yaydnaan dembiyadeeda la qaybsane oo aydnaan balaayooyinkeeda heline waayo dembiyadeedii waxay gaadheen xataa samada oo ilaahna wuu xusuustay xaqdarradeedii saaxiib markii la eego ilbaxnimadeenna miyaa ilaah oo ku jiraa howl weyn miyaase ilaah oo taallaysanayaa lacag miyaa ilaah uu ku dhex jiraa ururada shaqaalaha miyaase ilaah wax uu ka tabcayaa fannaaniinta iyo kuwa riwaayadaha sameeya qof waliba oo fikiraya wuxuu garanayaa in ilaah aanu shaqo ku lahayn oo kol dhow uu dunida ka baabi'in doono kuwa sidaas yeela oo ka faa'iidaysta dadka ee dhiigmiiradka ah weli waxaannu ku jirnaa kitaabka muujintii cutubka siddeed iyo tobanaad aayadaha kow iyo labaatan ilaa afar iyo labaatan waa baalka afar boqol toddoba iyo afartan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan markaasaa malaa'iga xoog weynu waxay kor u qaadatay dhagax u eg dhagax shiid weyn oo waxay ku dhex tuurtay badda oo waxay tidhi magaalada weyn oo baabiloon sidaas oo kale xoog baa hoos loogu tuuri doonaa oo hadda kadibna lama heli doono oo mar dambe dhexdeeda lagama maqli doono codka kataaralayda iyo muusikaalayda iyo kuwa biibiilaha ka dhawaajiya iyo kuwa turumbada ka dhawaajiya oo dhexdaada innaba lagama heli doono sancoolow sanco kasta ha qabtee oo sanqadha dhagaxshiidkana dhexdaada innaba lagama maqli doono mar dambe oo laambad iftiinkeedna mar dambe dhexdaada innaba kama ifi doonto oo codkii arooska iyo aroosaddana dhexdaada innaba mar dambe lagama maqli doono waayo baayac mushtariyadaadu waxay ahaayeen amiiradii dhulka maxaa yeelay saaxirnimadaadii ayaa quruumaha oo dhan lagu khiyaaneeyey oo dhexdaada waxaa laga helay dhiiggii nebiyadii iyo quduusiintii iyo dhiiggii kuwii dhulka lagu dilay oo dhan warku wuxuu ku jiran yahay haddaba in markii qaynuunka sharka leh laga qaado dhulka falastiin in dhab ahaan falastiin ay noqon doonto dhul quduus ah oo markii sharka la baabi'iyo oo dhulka oo dhan laga cirib tiro boqortooyadii ilaah waxay imaanaysaa dhulka war maxay aayatiin wanaagsan tahay taas oo ay u wanaagsanaan lahayd dhegaha kuwa ilaah ka cabsada oo ku nool dunidan sharka badan haddaan intaasi ku soo ekayno dhegaystayaal cutubkii shanaad oo quseeyey sharka baabiloontii baayac mushtarkoodu xaaraanta ahaa ee ribada iyo faa'iidatulfaa'idada ku noolayd ayaannu haatan si toos ah idinku bilaabaynaa cutubka lixaad ee kitaabkii nebi zakariyah waxaannu markaa ay sidaasi tahay soo gaarnay qaybtii ugu dambaysay ee tobanka muuqaal ee nebi zakariyah uu helay halka habeen bal aannu idinku celinno wixii muuqaaladii aynu ka soo hadalnay ee sagaalka ah kala ahaayeen waxaana ugu horreeyey kow muuqaalkii ninkii faraska saarnaa iyo jundigii la socday ee hoos taagnaa geedaha hadaaska ah labo muuqaalkii afarta gees saddex muuqaalkii afarta tumaal afar muuqaalkii ninkii tamaashada watay ama xarigga qiyaaseed shan muuqaalkii yeshuuca iyo shayddaanka lix muuqaalkii labada laamood iyo dhagixii toddobada indhood lahaa toddobo muuqaalkii laambadda iyo labadii geed saliideed siddeed muuqaalkii qoraalka duulaya muuqaalka sagaalaadna wuxuu ahaa naagtii saarnayd suxuunta duusha iminkana waxaannu soo gaarnay muuqaalkii tobanaad oo ah afarta gaari fardood mar kale ayaan idinku leeyahay mufasiriinta qaarkood ayaa waxay muuqaalada u fasirtaan inay yihiin siddeed laakiin waxaan rumaysanahay in muuqaaladu ay ahaayeen toban waxaannu iminka ku bilaabaynaa cutubkan lixaad maadada ugu horraysa ee ah muuqaalka quseeya afarta gaari faras haddaba si aad ku garataan dhegaystayaal muuqaalkan ayaannu la soo baxaynaa kitaabkii nebi zakariya cutubka lixaad aayaddiisa koowaad waa baalka kun boqol toddoba iyo toddobaatan ee ahdigii hore waxaana qoran sida tan oo haddana indhaha baan kor u taagay oon wax fiiriyey oo waxaan arkay afar gaari faras oo ka soo baxay laba buurood dhexdooda buuruhuna waxay ahaayeen buuro naxaas ah
bashiirow masiixii kiilo bogaan barakaysanayna boqorkeenna weyn bashiirow masiixii kiilo bogaan barakaysanayna boqorkeenna weyn markuu buunku yeeroo laysu soo baxaan barakaysanayna boqorkeenna weyn bashiirow masiixii kiilo bogaan barakaysanayna boqorkeenna weyn bannaankii qiyaama markay beeshu joogtaan barakaysanayna boqorkeenna weyn bashiirow masiixii kiilo bogaan barakaysanayna boqorkeenna weyn markuu baadir suule bidci baadiyoobaan barakaysanayna boqorkeenna weyn
bashiirow masiixii kiilo bogaan barakaysanayna boqorkeenna weyn baraarkii ilaahay darteen loo bireeyaan barakaysanayna boqorkeenna weyn
xiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye ufanoogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreeyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarreeyow masiixow salug la halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin